wayba deegaanka eelduur wayba deegaanka eelduur u hooseedow degmada baxdo lagu xarag jaray eelbiyood iyo baahi badan qabeen dadka deegaanka ayuu maalgeliyeen ganacsato ku tirsan madalla horumarinta bulshada ee hiri jire xaragjarka eelkun wayba ku qayb galay maamulka degmada baxdo ganacsato odayaalka dhaqanka iyo xubno ku dareer madalla horumarinta bulshada ee hiri jire qaar kumid ee odayaalka deegaankiya sheegeen in baahi weyn iyo kujarti deegaanka iyo kumidata biilaanta waynayo sheegeen iniyo ku bahan biilaan waaniyo mahadnagaayeen maamulka deegaanka iyo kan degmada baxda run ahaantii ceelkan juhdi badanaan u soo marnay waxaad og tihiin ceel isaga ka horreeyey inuu hirgeli waayey oo la qoday oo kaysankiisii loo dhammeeyey laakiin biyihiisii ay yaro xumaadeen baahiyo badan baa la qabay laakiin midda biyuhu mid caadiya ma ahayn mid aad iyo aad u dhibaato badan bay ahayd ilaa afartan kilomitir ayaa biyuhu noo jiraan macaankaa waa lagu dhibanaa baahi badan baa la qabay biyo dad iyo biyo duunyo midna laguma haysan meel aan berked ahayn ee shan doolar la siiyo ama afar doolar la siiyo fuustada biyaha biyo aan ahayn lama arkin ilaahay baan noo keenay ilaahay baan uga shukrinay ilaahay baa mahaddaa iska leh ilaahay weynaaga subxaana wa tacaala maanta biyo xareed ah oo biyo caafi ah camal ah oo xareed ah oo macaan ah oo dad iyo duunyo intuba anfacay ilaahay baa naga siiyey ilaahay baa mahaddaa iskale ilaahay baan u mahadu dhaqaynaa ilaahay baa mahadi u sugnaatay ka dambayntii maxamed cabdulaahi muuse guddoomiyaga degmada baxday ee waybow sheegay in kaalin weynyo ku qaadeen dadka deegaanka hirgelinta eelkon saasaatowna kaalinta dowladaniye ku qaado doonta taasi oo eh ilaalinta iyo dayacatirka eelbiyoodku runtii waxaan ognaha deegaanka ceel duur inuu ahaa deegaan aad iyo aad biyo ugu baahan oo ay biyo ka jireen oo ceel qaraar oo aad iyo aad maaragtay aan dadku isticmaali karin duunyadana aan ku fiicnay in la isticmaalayay waxa weye wuxuu ku soo aaday ceelkaani meel munaasib u ahayd in laga qodo yacni dad iyo duunyo u baahanina ay ka jireen allihii suurtogeliyayaan mar labaad iyo mar saddexaad bau mahad celinaynaa waxaan rabaa intaa kadib haddii dadkii ganacsatada ahaa ee hawshaas dadaalay ay ceelkii inay qodaan ay suurto gashay maanta waxaa la waayey in qofi dhiiradow ceel qodo ceelkii hadduu qodan inuu macaan noqdo marka haddii dhallinyaradii maalka bixida ay dhiiratay ceelkan qodeen ilaahayna ku guuleyo biyo macaan maanta laga helay waxaan aaminsannaha kaalintoodii inay guteen waxaa noo hartay kaalintii dadku deegaanku ay lahaayeen inay guteen waxaa noo hartay kaalintii dowladdu ay lahayd insha allahu tacaala